بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كسديتنا يسقال وحنا كش رحينا حديث كثوبان رضي الله عنه oo imaamu muslim uu wariyey oo aynu waxaynu ku dhex jirnay baabkii labiyo labaatanaad baabu maa jaa wixii ku soo arooray ana bacda hadihi lumma yacbudu lawthaan waxaynu cashar labadii casharoo soo hormaray aayadihii qur-aanka ahaa oo casharkii hore iyo casharkii ku xigay oo ahaa xadiidkii waxa weeye min xadiidi abi saciid alkhudriy oo latatabicana sanana man kaana qablakum ayaynu soo sharaxnay qaala sheikhu wuxuu yihi raximahu llahu tacaala walimuslimin xadiidkan xadiid dheer weeye laba qaybood buuna ka koobmaa oo qeyb imaam muslim baa warinaya qeybna waxa weeye waa qeybta dambe u ku dari doono barqani marka qeybtan imaamu muslim ayaynu casharkan ku sharaxayna qaala sheikhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala walimuslimin can thawbaan radia allahu canhu thawbaan waa mowlaa rasuulillahi sal ly slam nabiga ayaa xoreeyey oo mawaalidii nabigu xoreeyey buu ka mid yahay waana saxaabi macruufa axaadiis badanna laga wariyo markii dambena waxa weeye xaggaa iyo shaam ximis iyo halkaas ayuu ku dhintay baa la yidhi dhowr iyo afartankii markay ahayd hijriyadu waa saxaabi marka macruufa thawbaan mowlaa rasuulillahi baa la yidhahdaa marka waxa uu yidhi walimuslimin can thawbaan mowlaa rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam waxa uu yidhi ana rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalam qaal wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ina allaha zawaaliya alarda fara'aytu mashaariqahaa wa maqaaribahaa in allaha alla zawaa wuxuu iisoo duubay iisoo dhoweeyey oo i tusay al-arda dhulka zawaaliya al-arda dhulkii oo dhan baa lay tusay waa sharixi doonaa fara'aytu waxaan arkay mashaariqahaa xaggeeda qorax ka soo baxa bariga wa maqaaribahaa xagga galbeed oo qorax u dhaca ayaan arkay wa inna ummatii ummadaydana sayabluqu mulkuhaa mulkigeedi iyo boqortooyadeedu waxay gaari doontaa maa zawaa lii minhaa wixii allaah uu i tusay ayay gaari doontaa jumlo kasta gaar baan u sharaxaynaa usoo noqonaynaa markaynu akrino wa ucdiitu waa la i siiyey oo ilaahay baa i siiyey alkanzayni labadii kayd kansiga waxaa la yidhaha maalka badan oo la kaydsado al axmar wal abyad kii gaduudnaa iyo kii caddaa ay waxaa laga wadaa addahab walfida ayaa laga wadaa oo waa kunuustii qisra iyo kaysar ay haysteen waxa weeye labadii boqortooyo oo farisiinta iyo ruumiyiinta ayaa laga wadaa marka wacdiitu lkanzayni alaxmar waalabyad markaasuu nebigu wuxuu yidhi haddana wa innii sa'altu rabbii liummatii laba arrimood buu nebigu allah ka bariyey wa innii anigu sa'altu waan weydiistay rabbii rabbigay liummatii ummadayda waxaan u weydiiyey anlaa yuhlikaha an laa yuhlikahum inuuna ku halaagin bisanatin bicaama bisana ay abaar sanada waa jadbiga iyo qaxdiga iyo abaarta bicaamatin camimtah oo iyagoo dhan ay ku baaba-aan inuuna ilaahay ku halaagin baan ilaahay weydiistay waa midda koowaad ducada labaad wa an laa yusallida calayhim caduwan min siwa anfusihim inuuna ilaahay ku sallidin cadow iyaga aan ka mid ahayn oo dee muslimiin ahayn oo gaalo ah fayastabiixa baydatahum markaa uu xalaashado fayastabiixa ay yastaxilla uu xalaashado baydatahum baydadooda baydada ayaa laba macno lagu fasiray sheekh cutheymiin oo kale raximah allahu tacaala wuxuu ku fasirayaa baydada waxaa la yidhaahdaa waa waxaa madaxa la saarsado maa yuudacu ra'su wiqaayatu sihaam markii qofku dagaal ku jiro waxyaalaha madaxa la gashado oo la ysaga difaaca markaas waranka iyo gamuunka iyo la ysaga dhigo waxay madaxa gashan jireen oo birta iyo ka samaysan baa bayda la yidhaahdaa baa lii culammada qaarna waxay ku fasireen sida shaarixu marayo waa baydada waxaa laga wadaa ay ee ukuntoodii inuuna xalaashan ay macnaha ee noloshoodii iyo dhulkoodii iyo dadkoodii iyo ee maalkoodii oo dhan inuusa xalaashan taana waa lagu fasiray faistabiixa baydatahum ayaan ilaahay weydiistay oo labadaa arrimood baan ilaahay ka beriyey ummadayda inuuna ku halaagin wa inna rabbii waa kan jawaabtii marka allaah wa inna rabbii qaala yaa muxamed rabbigay wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow yaa muxamed innii idaa qadaytu qadaa'an fa innahu laa yurad innii anigu idaa qadaytu haddii aan xukumo qadaa'an xukum fa innahu laa yuraddu lama celiyo oo cid elin kartaa ma jirto waa sidaas u u dhacaya waa sharixi doonaa wa innii acdituka waxaan kuu siiyey liummatika acdaytuka waan kuu siiyey liummatika ummadaada anlaa ahlikuhum inaanan ku halaagin anlaa ahlikuhum inaanan ku halaagin bisanatin bicaama sanad abaar dabagoysa sana waa abaarta siniin baa lagu lagu jamciyaa inaana ku halaagin abaar dabagoysa oo halaagta iyagoo dhan oo camiimta ha waxaan kaloo kuu oggolaaday taasi marka waa bilaa qeyd shardi kuma xira oo hal mar ummadda islaamka oo dhan abaar kuma wada dhacaysa baabiisa qaymo waa ku dhici kartaa laakiin ma camiimayso wa an laa usallida calayhim caduwan min siwa anfusihim fayastabiixa baydatahum waxaan kaloo kaa yeelay inaanan cadow ku sallidin ummadaada xalaashada oo waxa weeye suu raba ka yeela inaanan ku sallidin walow ijtamaca hadday doonaan haba soo kulmeen xataa hadday isku soo kulmaan man biaqdaariha ay man biaqdaari alardi dhulka oo dhan waxa degan oo gaalaha hadday isku yimaadaan oo isku soo hiiliyaan ummadaada ma ma ma dabargoynayaan mana arrintaasina ma dhacayso tani shardi bay ku xidhan tahay marka xataa shardigaa haddii la helo laakiin cadowgu waa idinku waa la idinku sallidaya xataa yakuuna yuhliku bacduhum bacda ilaa qaarkood dhexdooda muslimiintii intay islaayaan qaarkood qaarka kale uu halaago oo isku duulaan oo isbaabi'iyaan taa markay dhacdo wa yasbii bacduhum bacdaa qaarkoodna qaarka kale uu qafaasho sabyigu waa qafaalashada iyo xabsi la isgeliyo oo maxaabiis la yska dhigto waa waxa maanta taagan markaa haddii la helo oo ay saa dhacdo idinkana cadowgii waa laydinku sallidayaa wey akhrajahu imaamu muslim xadiidka imaam muslim baa warinaya fi kitaab alfitan buu ku warinayaa waa xadiis saxiixa qeybta dambe oo markaa sii raacsan gaar baan ka dhaki intaana hadda sharaxayna marka ugu horeysa jumlada ugu horeysa nebigu wuxuu yidhi ina allaha zawaa liya alarda allah wuxuu iisoo dhoweeyey wey macnaa zawaa waa la iisoo duuduubay wey oo dhawaa ayay la mid taha marka dhulkii oo dhan ayaa allah subxaana wa tacaala iisoo dhoweeyo la itusay culammada marka waxay leeyihin arrintaani ama ha dhacdo laylatul israa walmicraaj ama riyo kale ha lagu tuso kolay nebiga waa la tusay calayhi salaatu wassalaam fa ra'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha meesha qorax ka soo bax iyo qorax udhac bari iyo galbeed ayaan aad u arkay waxa weeye lay tusay halkaa waxay yidhahdeen marka culummadu arrintan waa xaqiiqa weeye ilaahayna waa awoodaa inuu nebiga oo madiino jooga la tufso bariga meesha uu ku dhammaado iyo galbeed meeshuu ku dhammaado inta ummaddu gaarayso marka waa la tusay nebiga calayhi sala waana xaqiiqa weeye culummadu marka waxay yidhaahdeen waaqiciina saasuu u dhacayoo dadka ee ummadaha ummadda islaamka waxay u bateen waxa weeye ee, mashriq iyo maqrib markii sacuudiga la joogo haddii laga qiyaaso xaggan bariga ilaa iyo waxay ka dhaceen hindiya iyo china iyo halkaasaa la- laga dhacay sindi iyo halkaasaa waxa weeye xaqi gaaray oo waa mashaariq oo xaqa ba- barigay xigaan maqaaribna waa dhulkaas oo waxay ka dhacday dee aad iyo aad bay u fogaatay oo maqaariba maqrib alcarabi iyo halkaas ayaa waxa weeye dacwadii ku faaftay waxay yidhahdeen marka sida waaqica imaam alqurdubi iyo tilmaamaan xaggan junuubka iyo shimaalka uma badna faafidda ay ku faaftay dacwada islaamka ha marka labadaa dhinac bay u badatay waa waaqic ha markaasuu marka waa laakiin nebigu waa sheegay calayhi salatu salaam axaadiid kale guri ma jira buu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye ee, guri kasta oo waxa weeye beytu wabarin beytu madarin walaa wabar guri baadiye iyo guri magaalaba ilaa waa gelayaa diintaana waad gaaraysaa marka maanta mash- meel kasta dacwada islaamka waa gaadhay waayo iclaamkii iyo caalamul islaam waddan kasta oo aad tegtid maanta dad islaamaa jooga Mm. laakiin xaggan mashriq iyo maqrib ay u badan tahay weeye oo bilaadul islaam saasay u badan yihiin waxa uu yidhi wa inna ummatii ummadaydana sayabluqu mulkuhaa maa zu- maa zawaa lii minha ummadayda boqortooyadeeda iyo waxa weeye dowladaha islaamka waxay gaarayaan wixii la iisoo la tusay marka laba riwaayadood baa waxay odhanayaan maa zawaa lii minha waxaa kaloo loo dadbiyey maa zuwiya lii minha marka haddii la yidhahdo maa zawaa lii minha waa wixii ilaahay i tusay oo iisoo dhoweeyey haddii la yidhaahdo maa zuwiyana waa wixii la iisoo dhoweeyey mar walbana faacilku waa allah ilaahay baa tusay oo usoo dhoweeyey wa Mm. allahna waa awoodaa wax walba waa arrintaa waa cilmi qeyb waa la rumaynayaa waayo allah wax walba waa awoodaa marka taas ayaa mulkigoodu gaarayaa buu yidhi wixii la i tusay oo dhankaasay u badanayaan taa waa xaqiiqo waa waxa uu yidhi wa ucdiitu waxaa la i siiyey alkanzayni labadii kayd baa la i siiyey kanziga waxaa la yidhaha maalka badan oo la kaydsado alaxmar waalabyad alaxmar gaduudka waxaa laga wadaa dahabka alabyadna waa fidada waxayna yidhahdeen culummadu waxaa la ishaarayaa labadii boqortooye oo markaa jiray oo faris iyo ruum oo kisra iyo qaysar marka xaggan qaysar oo nimankan ruum waxaa u badnaa baa la yidhi maalkooda dahabka axmarka ayaa u badnaa waa dahabka xaggan farisiintana waxaa u badnaa baa la yidhi fidada marka labadooduba wax kasta waa haysteen oo laba boqortooye oo xoog lay ahaayeen laakiin qolana dahabka ayaa aad ugu badnaa qolana fidada ayaa maalkooda u badnaa labadaba waa la furanayaa oo macnaha diinta islaamka gaaraysa oo xilligii waxay dhacday cumar bni khadaab radiallahu canhu ayay dhacday khilaafadii cumar bay dhacday waa tii labadoodaba la furtay oo maalkoodii iyo waxa weeye ee, taajkoodii iyo wax walba inta la keenay ummadda islaamka loo qeybiyey idan marka taana waa dhacday oo waa xaqiiqa waa la arkay Mhm. welina waa sii socotaa axaadiid kaleoo bishaaro ahaa jirta oo nebigu uu tilmaamay in la furan doono qustantiniya waa magaalada la yidhaahdo hadda ee, istanbul oo turkiga markaa gaala haysatay siddeed boqol oo sano kabacdi baa ay dhacday inay gacanta islaamka soo gasho iyo wuxuu kaloo tilmaamay nabiga calay salaam ru- meesha la yidhaha rom waa roma roma ayuu tilmaamay talyaaniga weli taa ma dhicin insha allah waa dhici doontaa oo nabigu wuxuu sheegay xaqiiqa ayay noqonaysaa Mhm. marka labadaba way dhici doontaa wa ucdiitu lkanzayni marka saasa laga wadaa alabyadu alaxmar walabyada kabacdu marka labadan duco nabigu ka beriyey allah waxa uu yidhi wa inii sa'altu rabbii rabbigay baan weydiistay oon ilaahay ka beryey an laa yuhlika eh, liummatii ummaddaydaan uga beryey an laa yuhlikahum inuuna ku halaagin bisanatin bicaama riwaayadaha qaar baa waxay odhanayaan bisanatin caama oon caama ba ku darayn imaam alqurdubi marka waxa uu yidhi waa riwaayadaha saxiixa waa sax labada waa soo aroortay laakiin haddii xataa lagu daro oo bicaama la yidhaahdo bacdu zaa'iday noqonaysaa ee waxaa laga wadaa abaar camimta sana waa jadbiga iyo abaarta iyo qaxdhiga layaa sana ha walaqad akhadnaa aala fircauna bisiniina ay abaaraan ku qabannay nebigu waatuu yidhi quraysh uu ku abaaray ilaahayow iigu gargaar Eh, allaahuma unsurnii siniina ka suni- ka siniini yuusuf marka abaartii ku dhacday wey iyagana markaa quraysh oo waxay aad u abaarsadeen marka siniinna waa jamaca sanana waa abaarta sanad dhacda caamana waxaa laga wadaa macnaha camimta ay ummadda islaamkoo dhan halaagta maya ma dhacaysaa la yidhi oo ilaahay waa aqbalay laakiin meel waa ka dhici kartaa meelna wadanka wadamada islaamka o dhan markaa fiirisid wadankeenna xataa markaynu fiirino gobol baa abaar ku dhacaysa gobolkii kale roob baa ka daaya marka ma wada camimayso laakiin qayb qayb waayo bisanatin caamah ayuu yidhi nabigu camimta Mm. wuxuu kaloo ka beriyey wa an laa yusallida calayhim caduwan min siwa anfusihim cadow aan muslimiin ahayn oo gaalo ah inuuna ilaahay ku sallidin na waan ka beriyey ha fayastabiixa baydatahum xalaashada markaa baydada waa sheegnay oo waxaan idhi fayastabiixa waa xalaashigii ee yastaxilla baydadana labadaaba waa lagu fasiray in la yidhaahdo dhulkii iyo xoolihii iyo wadamadoodii oo dhan iyo iyagiina laaya ee in dhulkoodii qaata la yidhaahdo oo cadowgii sidaa uu qaato uu xalaashado sidaa dhacday iyo in la yidhaahdo macnaha laayo oo madaxa ka garaaca oo baabaha ka dhiga labada waa lagu fasiray qaala waxau yidhi markaa nebigu wa ina rabbii qaala waatan marka jawaabtii wa ina rabbii qaala yaa muxamed muxamedow jumladaana loogu jawaabaya labadan jumlo soo socota wa ina rabbii qaala yaa muxamed muxamedow inii idaa qadaytu qadaa'an fa inahu laa yurad haddaan wax xukumo lama celiyo oo cid celin karta ma leh waxay idhahdeen culammadu sidii sheekh cuthaymiin markuu sharaxaya alqadaa halkan seeda qadaagu laba jeer laba nooc buu ku dhacaa qadaa kowniya oo allah qadara inay arrintaas saa u dhacdo iyo qadaa sharciya oo waxa uu amra inay saa noqoto marka labadaba qadaa baa la yidhaahdaa marka kan waxaa laga wadaa qadaa kowni macnaha haddaan qadaro arrin kowniya inay dhacdo fa innahu laa yuraddu lama celiyo ha laakiin qadaaga sharciga ah oo sida eh, maaragtay in allah uu amray in ilaahay keligii la caabudo keligii in la caabudo ayuu alloo xakumay ha waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaah waa soo marnay marka qadahaas waa dhici kartaa oo dadkii cibaadadii qaar baa diiday taasi waa midda s- thawaabta iyo ciqaabta ka dhalanayso laakiin qadaaga kowniga allah wuxuu xukumo xikmay ku socotaa lama celin karo fa inahu laa yuradu jawaabtii marka waa tan wa inii acdaytuka liummatika ummaddaada waxaan kuu siiyey j- su-aasha iga dalbatay allaa uhlikahum inaanan ku halaagin allaa ahlikuhum inaanan ku halaagin bisanatin bicaama ha ku halaagi mayo bisanatin bicaama oo iyagoo dhan baabiiso abaara kuma halaagayo ha taa iyadu marka waa allah u aqbalay tan labaad shardi baa lagu xiray wa- walaa us- wa an laa usallida calayhim caduwan min siwa anfusihim cadowna ku sallidi mayo iyaga aan ahayn oo gaalaa ku sallidi mayo ha ku sallidi mayo oo iyagoo dhan baabi'iya walow ijtamaca walow ijtamaca haddii ay soo kulmaan xataa man biaqdaariha waxa dhulka degan oo dhan hadday isku soo kulmaan ma awoodi karaan inay muslimiinta dhammeeyaan oo baabi'iyaan laakiin shardi baa lagu xiray xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda xataa yuhlika bacduhum bacda ilaa qaarkood qaarka kale uu halaago wayasbi bacduhum bacda qaarkoodna qaarka kale uu qafaasho marka xataadan ayaa culummadu waxay u badan yihiin waxay ka dhigeen ghaaya in ay tahay xarfu ghaaya oo lagu xiro oo la yidhaahdo haddii laakiin shardigaa la helo oo shardigaas uu muxaqaq noqdo oo muslimiintu iyagu islaayaan oo iyagu isbaabi'iyaan oo iyagu isqafaashaan haa gaaladii waa lagu salidayaa markaa Mhm. taas ayay culummadu ku fasireen qaarna caadifay ka dhigan oo waxay idhahdeen waa cadfi ha marka xataa yakuuna ilaa uu ahaado ee xataa yuhlika ilaa xataa yakuuna yuhliku bacduhum bacda qaarkood qaarka kale uu halaago wayna dhacday oo waktigii watay bilaabatay siday cuthmaan ibnu cafaan u bilaabatay xilligiisii oo muslimiintu islaayeen ilaa yowmina haada waa la isguraya markii marka muslimiintu islaayeen oo isbaabi'iyeen ayaa gaaladiina soo dhex gashay oo isku adeegsadeen oo lagu salliday waatii xilligii tataarkii sida eh, sheekh cuthaymiino tilmaamo ibnu kathiirna uu kusoo guuriyey anni- eh, albidaaya wanihaaya waxa weeye aad iyo aad baa loogu salliday xilligii tataarkii markay muslimiinta iyagu isbaabi'iyeen oo baabaha iska dhigeen oo isqafaasheen oo islaayeen ayaa waxaa lagu lagu salliday nimankii tataarkaa markaasay eber ka dhigeen muslimiintii idan markaa hadday muslimiintu islaayaan dhexdooda waa lagu sallidayaa cadowga saa daraaddeed innaga marka soomaalidu berigii hore markayna islayn jirin oo israacsanaayeen cadow ma soo geli jirin laakiin markay islaayeen oo isbaabiyeen ayaa markaa lagu saliday meel walba inay waxa weeye cadow say rabaan ka yeelaan marka taa weye natiijadii waa bimaa kasabat aydina waay ha ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim haddii dadku ay iyagu islaynayaan oo dhiiggii banaysanayaan oo qabiil isku laynayaan cadowgana waa lagu salidayaa waana la baabiinayaa markaa ayay noqonaysa waa taa la isqafaananayo nin muslima nin muslim intuu soo qafaasho leeyahay waa maxbuus baan u haystaa maa wax sharciyo bannaan maa marka xadiidka imaamu muslim wuxuu inooga digayaa xadiidka maxaa loo keenay meesha loo keenaya waxay tahay gaaladu iyagaa islayn jiray oo waataynu soo marnay in la raacayo lagu dayanayo marka asbaabta dadku ku dhumayaan oo ku gaaloobayaan oo waxa weeye keenaysa in diintii laga baxo ayaa waxay ka mid tahay in macnaa la islaayo oo la isbaabi'iyo oo la isqafaasho oo markaa gaaladii markii lagu salido gaaladiina sii baabi'iso diintoodii dadka kaa cayaarto hadhow markaa waxa weye sidaa lagu dhumo marka insha allahu tabaaraka watacaala qeybta dambe oo waxa weye xadiidka eh, eh, dambe ayaa si fiican u caddaynaya sida loogu baaba'ayo loo gaaloobayo oo sanamyadii loo caabudayo laakiin kan intaas ayaan oga gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin